ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kastaa marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddexda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad shacab ah oo ku dhintay duqeyn ka dhacday gobolka daarfuur ee dalka suudaan tiradada ah oo ku dhintay waqooyiga maqhrib kadib markii uu naqasku ku dhegay trump oo madaxweynaha yukrain aad u bahadilay kadib markii uu booqasho ku tegay dalka maraykanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ah oo masjid ku yaalla dalka yeman albaabada isugu xiray hayadoo laga cabsi qabo inay u beddelaan xero ciidan maxaa lagu yaqaanaa muslimiinta ku nool waddanka muritaaniya marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan warbixin ku aadan ayaad dhegaysa doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan xalqada labaataxanaha guulisadayaashii islaamka kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag qodobadaasoo idilgoordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah balse qodobka ugu horreeya barnaamijka wuxuu noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dad shacab ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka daarfuur ee dalka suudaan maleeshiyaadka r s f ee taageerada ka hela dowladda imaaraadka carabta oo caadeystay xasuuqa dadka shacabka ah ayaa lagu eedeeyey inay ugu yaraan lix ruux ku dileen duqeyn madaafiicda goobta loo adeegsaday oo ay ka fuliyeen goob u dhow magaalada alfashaar ee xarunta gobolka daarfuur ee waddanka suudaan duqeynta ayaa dhacday maalintii shalay oo xad ahayd waxayna beegsatay dad shacab ah oo ku sugnaa suuq halkaasi ku yaala kaasoo xilligii ay duqeyntu ka dhacaysay shacab badan ay joogeen kooxda gargaarka degdega ah ee ku sugan xirada buushawka ee dhacda duleedka magaalada alfashaar ayaa sheegay in kaamiyo suuqba ay ku dhaceen madaafiic meelo fogfog laga soo tuuray waxayna intaas ku dareen in madaafiicda uga timid dhinaca kooxda r s f shacabka ku nool dalka suudaan waxaa si wadajir ah u saameeyey colaadda iyo macluusha ka jirta waddanka dhinaca kale tiro dad ah ayaa ku dhintay waqooyiga maqrib kadib markii uu naqaska ku dhigay ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhintay magaalada asqaanqaan ee ku taala waqooyiga waddanka maqrib kadib markii baansiin uu sababay inuu naqaska ku dhigo dadka dhintay ayaa ka koobnaa hooyo iyo saddex wiil waxaana la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada annaaduur ee waddankaasi oo lagu magacaabo alxasani dhacadan ayaa waxaa waddanka maqrib ka dhacday maalintii shalay waxayna ka mid tahay arrimaha dhifka iyo naadirka ah ee ka dhaca caalamka islaamka maadaama dunida uu ka dhacay isbeddel weyn marka laga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee nolosha u baahan tahay waxaana dhanka kale habboon in laga foojignaado khatartooda waayo waxaa dhici karaa dhacdooyin lama filaan ah urku taalo ah maadaama dadka inta badan aysan baarin maadooyin kala nooca ah ee uu sheegu ka samaysan yahay geeska kale trump oo madaxweynaha yukrain aada u bahdilay kadib markii uu booqasho ku tagay dalka maraykanka sidii horey aad ula socoteen hogaamiyaha yukrain ayaa booqashaan hore loosii shaacin waxa uu ku tagay jimcihii lasoo dhaafay dalka maraykanka halkaas oo uu ku doonayay inuu donald trump heshiis il xiriira macdanta ku jirta waddankiisa lasoo sixido iyadoo sidaasi qorshuhu ahaa ayaa la gaaray maalintii jimcaha wuxuu madaxweynaha yukrain valadimir zelenski u safray dalka maraykanka gaar ahaan magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka waxaana uu gudaha ogalay aqalka cad ee looga arrimiyo waddanka maraykanka hase ahaatee wuxuu halkaas kula kulmay arrin fajac iyo lama filaan ku noqotay isaga ee zelenski caalamka oo dhanna casharo cusub ka barteen valadimir zelenski iyo donald trump oo horfadhiyay warbaahinta caalamka oo idin laga daawanayo ayaa waxaa si isku mid ah weerar afka u qaaday madaxweynaha maraykanka iyo ku-xigeenkiisa waxayna ula dhaqmeen si aan wanaagsanayn kadib markii kaamirooyinka hortooda ay ku bahdileen trump iyo dowladdiisa salaniski ma aysan ula dhaqmin sida uu yahay madaxweyne matalaya waddan kale ee waxay dadka hortooda uga canaanteen sida askari iyaga ka hoos shaqeeya oo kale markii uu salaniski isku dayay inuu soo bandhigo dhibaatada uu kula kulmayo ruushka iyo sida uu ula dhaqmayo yukrain waxaa hadal ka qaatay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee donald trump wuxuuna zelenski hadalkiisa ka dhigay mid lagu wareero gebi ahaanba maraykanka kolkaas ayuu madaxweynaha ukrein ku yidhi hadal markii lasoo kobo oo micnihiisa uu yahay awood meesha kuma haysaan ee waxaa adeegsataan been oo keliya isagoona isku daya inay ukrein uga xog ogaalsaneen zelenski I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you are Mr.
not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front.
waxaan ka hadlayaa nooca diblomaasiyadeed ee ka hortegi kartaa inuu burburo dalkiina waxaan u arkaa inay ixtiraam dari tahay inaad noogu timaado aqalka cad oo aad noogula doodo warbaahinta maraykanka horteeda waxaad hadda wadaa wareeg badan adigoo ku qasbaya ciidamadaada in ay furumaha aadaan maxaa yeelay waxaa idin haysta dhibaato la xiriirta dadyari waajib ayay kugu tahay in aad u mahadceliso madaxweynaha maraykanka oo wada iskuday uu ku dhex galayo dagaalka ukrein waan daawaday waxa ka socda dalkaaga qisas badan ayaana ka arkay waxa aan ogahay ayaana ah in aad dadka ku wado xayeysiis dhalanteed ah ma rumaysan tahay inay dhibaato ka haysato sidii ciidamada aad u geyn lahayd furumaha dagaalka ma waxaad ixtiraam u aragtaa in aad noogu timaado aqalka cad ee maraykanka oo aad weerar afka ah ku qaado maamulka ka shaqaynaya inaan la burburin dalkaaga For Mr. President, are, do you disagree that you've had problems bringing people into your military?
We have and do you think that it's problems. I will- I respectful will answer.
to come to the Oval Office I of the will United answer.
States of America and attack the administration that is trying to trying to prevent the destruction of your country?
warkaasi kadib madaxweynaha ukrein ayaa bilaabay hadalkiisa uga jawaabo hadalka ka soo baxay ku-xigeenka donald trump wuxuuna sheegay in maraykanka laftiisa ay dhibaato haysato wuxuuna yidhi A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems.
su'aalo badan ayaad i weydiisay aan ka bilaabo midda ugu horreysa marka hore inta uu dagaal ka socdo dhammaan dhinacyada ayaa cabanaya xitaa idinka maraykanka ah waad cabanaysaan laakiin waxaad haysataan bad qurux badan waqti xaadirkanna wax dhibaato ah ma dareemaysaan laakiin waad dareemi doontaan dhibaatada haddanna haysata mustaqbalka Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
donald trump ayaa markiisa hadal ka qaatay wuxuuna yidhi madaxweynaha ukrein Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
because I'm you're in answering no on this position to question.
dictate that.
That's exactly Remember what this.
you're doing. I'm not You're dictating.
in no position to dictate what we're going to feel.
You we're will- going to feel you very will good.
feel influenced.
We're going to feel very I'm good and telling very you, strong.
you will feel ha noo sheegin waxaan dareemayno waxaan wadnaa iskuday aan ku doonayno inaan dhibaatada ku xallino ha noo sheegin waxaan dareemi doonno maxaa yeelay booska aad taagan tahay kuuma saamaxayo inaad wax noo sheegto ma taagnid maqaam aad noogu sheegto waxaan dareemi doonno mustaqbalka waxaan dareemi doonnaa mustaqbalka inaan nahay dad wanaagsan oo awood leh xaaladda aad xilligan ku sugan tahayna ma ahan mid wanaagsan waxaad dooratay inaad istaagto meel adag gacanta kuma haysatid wax awood ah marka aan anaga maraykanka ah kula jirno ayaad awood leedahay ciyaar ayaad wadaa runtii waxaad ku qamaaraysaa nolosha malaayiin ruux waxaad ku qamaaraysaa inuu qarxo dagaalka saddexaad ee dunida waxaad samaynayso waxay ixtiraam dari ku tahay dalkan weyn waxay ka dhashana adiga ayaa goran doono We gave you military equipment, You and voted you men are for the brave, president.
but they had to use our military.
What about if, you asking if you didn't have me? You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak.
have our military equipment, this war would have been over in two weeks.
In-
hadalkaasi kuwo kasii daran oo bahdil aad u daran ka muuqatay ayaa lagu yidhi kadib ugu dambayntii waxaa lagu yidhi faladimir seleniski madaxweynaha yukrein nooga bax aqalka cad sidaas ayuuna kusoo dhammaaday kulankii u dhexeeyey madaxweynaha yukrein iyo faladimir seleniski arrintan waxay tusaale cad u tahay madaxda ku shaqeeya awaamirta maraykanka ee ku nool daafaha dunida ama uu taageero waxayna dadka aqoon-yahanada ah ay sheegayaan haddii madaxweyne waddanka yurub ka tirsan oo keliya sidaas ula dhaqmayo maraykanku waa sida habdhaqanka sugaya kuwa ilaaliya ciidankiisa la-aantoodana dowlad ahaan karin ama maalgelintiisa ku tiirsan ee ku nool caalamka ugu dambayntii maleeshiyaadka xuutiyiintuoo masjid ku yaala dalka yaman albaabada u laabay lagana cabsi qabo inay u beddelaan xero ciidan masjidka sabaan al athari oo loo yaqaano alfaaruuq cumar ibnu khadaab radiallaahu canhu allaha raali noqdee ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii ay albaabada u xidhaan maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay xuutiyiinta oo taageero dhinac weliba ka hela dowladda shiicada ah ee iiraan wuxuu masjidkan ku yaalaa magaalo lagu magacaabo ib oo qadiimi ah kuna taala dalka yaman wuxuuna xilligan u xidhan yahay maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha xuutiyiinta iyadoona laga cabsi qabo inay ka dhigaan xiro ciidan oo ay dejiyaan ciidankooda ama kuwa hoggaanka u ah waxayna jamaacada masjidka u diideen gebi ahaanba xuutiyiinta in lagu tukado arrintaasi ayaa waxaa aada uga xumaaday dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi iyadoona maleeshiyaadka xuutiyiinta ay arrintaani ku soo aadiyeen iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xuutiyiinta ayaa caadiyeystay ku xadgudubka diinteenna iyo dadkeena waxayna meelaha ay dalka yaman ka joogaan muslimiinta kula dhaqmaan si aad u foolxun dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo intikaarsan ramadaan mubaarak
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa kasoo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aanu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaara marka laga hadlaya jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guursadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada labaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
abu cubayda waa caamir ibnu cabdillaah ibnuuljaraax alqurashi alfahari wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ku soo hormaray islaamnimada heer ay kutubta siyarku tilmaamaan inuu ahaa tobankii qof ee ugu horraysay ee islaama wuxuu ka mid ahaa saxaabadii muhaajiriinta ahaa ee aaday hijradii labaad dhulka xabashida isagoo la baxsanaya diintiisa hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay maka kadib markii uu gaaray war been ahaa oo sheegayay in qoreysh ay qaadatay diinta islaamka hijradii madiine kadib wuxuu abuu cubaydah yimid daarta cisiga iyo jihaadka halkaasna waxaa lagula walaaleeyey mid ka mid ah saxaabada rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaana u bilowday nolol cusub oo halkudhiggeedu yahay koryeelidda kelimada allaah wuxuu ka mid ahaa saxaabadii dhowrka boqol ahayd ee ka qaybgalay khaswadii weyneed ee beder dagaalkana wuxuu abuu cubaydah dhegta dhiigga u daray aabihiisa oo ka mid ahaa mushrikiintii soo duushay diinta islaamkana dagaalka kula jirtay waxaana dhacdadan ka soo degay aayad ka mid ah qur'aanka kariimka غزوة بدر موعظة يرفعها القاسي والداني فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن غزوة بدر موعظة يرفعها القاسي والداني فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن نتلوها ذكرى
si la mid ah beder wuxuu abuu cuweydah ka qayb galay macrakadii uxud isagoo ka mid ahaa tiro yar oo saxaabada ah oo difaacayay nebiga salaallahu calayhi wasalem markii xaal ku adkaaday ee saxaabada qaar ay meeydaanka ka carareen wuxuu horkacay saraayaad dhowr ah intii uu noolaa nebiga salaallahu calayhi wasalem taasoo muujinaysa makaanada saxaabigan jaliilka ah waxaana saraayaadkaas ka mid ah sariyo gurmad ahaan loogu diray camar ibnulcaas waxaana ciidankan ka mid ahaa abuubakar iyo cumar radiallaahu canhum wuxuu nebiga salaallahu calayhi wasalem abuu cubaydah kula dardaarmay inaysan iskhilaafin isaga iyo saxaabiga uu gurmadka u yahay ee camar markii uu gaaray goobtii daatussalaasil waxa uu camar ibnulcaas u maleeyey in ciidanka oo dhammi isaga amiir ka yahay hase ahaatee abuu cubaydah ayaa u sheegay inuu gurmad yahay markii ay hadallada isku celiyeen wuxuu yidhi abuu cubayda rasuulka salaallahu calayhi wasalem wuxuu igu yidhi ha iskhilaafina marka haddii adiga aad ikhilaaftay aniga ayaa ku adeecaya ciidankii uu watay ayuuna camar ibnulcaas ku wareejiyey dhammaan khasawaadkii uu rasuulka salaallahu calayhi wasalem hogaamiyey ayuu ka qayb galay abuu cubayda furashadii makkana wuxuu ka mid ahaa ciidamada safka hore ee muhaajiriinta wuxuu rasuulka salaallahu calayhi wasalem aad ugu kalsoonaa abuu cubayda markii reer yeman ay weydiisteen inuu raaciyo nin diinta bara wuxuu ku daray abuu cubayda isagoo yidhi kani waa aaminka ummaddan عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره فتح الشام أمين الأمة عرف الناس جميعا قدره wafdigii reer najraan ayaa iyaguna waxay ka codsadeen rasuulka salaallahu calayhi wasalem inuu raaciyo nin uu ku kalsoon yahay oo kala xukuma arrimaha ay isku khilaafaan markaas buu rasuulka yidhi waxaad ii timaadaan beri waxaana idin raacinayaa nin karti iyo ammaano leh cumar ibnuulkhadaab radiallaahu canhu wuxuu leeyahay maalinkaas waxaan jeclaaday imaarada waxaana doonayey inaan noqdo qofka leh tilmaamahaas rasuulka ayaa markii uu salaada duhur ka baxay kadib wuxuu indhaha la raacraacay saxaabada kadibna wuxuu u yeeray abuu cubaydah wuxuuna ku yidhi reer najiraan raac waxay isku qabtaanna kala saar markii uu khilaafada islaam ka qabtay abuubakar wuxuu abuu cubaydah ka mid ahaa raggii loo magacaabay hogaaminta ciidanka waxaana loo diray dhulka shaam gaar ahaan magaalada ximis wuxuuna abuubakar yidhi isagoo la hadlaya saraakiisha ciidamada haddii aad isugu timaadaan hal dagaal waxaa amiir idin ah abuu cubayda markii ciidamada muslimiintu gaareen dhulka shaam wuxuu hiriqle boqorkii ruum qaatay go'aan ah in ciidamada muslimiinta kala mashquuliyo guuto welibana si gaar ah u waajaho laakiin abuu cubaydah oo ahaa xeeldheere militari ayaa qaatay go'aan ah in la kulmiyo ciidanka muslimiinta khaalid ibnulweliid oo ciraaq ku sugnaa ayuuna si deg deg ah ugu yeeray markii uu khaalid yimid nawaaxiga alyarmuug wuxuu abuu cubaydah hogaamintii ciidanka uga tanaasulay khaalid yarmuugna waxaa ka dhacay dagaal taariikhi ah oo ilaa iyo maanta laga qisoodo guushana waxay raacday muslimiinta gaaladana way jabtay macrakada yarmuug kadib waxay hogaaminta guud ee ciidanka u soo noqotay abuu cubaydah isagoo aaday dhanka dimashiq si uu u furto toddobaatan maalmood oo go'doomin ah kadibna waxay muslimiintu galeen dimashiq taas oo noqotay daar islaam dimashiq kadib wuxuu abuu cubaydah soo aaday ximis halkaasoo iyaduna go'doomin dheer kadib ay furteen muslimiinta kadib wuxuu u jihaystay xamaah sidaasi si la mid ah ayayna muslimiintu u furteen allaadiqiyah ayaa iyaduna ka mid ahayd magaalooyinkii uu furtay abuu cubaydah xalab ayaa sidoo kale la mid ah waxaana furashada suuriya kadib uu abuu cubaydah aaday magaalada alqudus nasaaradii halkaas ku sugneed ayaa go'doomin dheer kadib waxay ogolaadeen sulxi iyo heshiis hase yeeshee waxay dalbadeen inuu yimaado cumar ibnulkhadaab oo ay ku wareejiyaan furayaasha magaalada dalabkoodii ayaana loo fuliyey sidaasi wuxuu abuu cubaydah ku noqday hogaamiyihii muslimka ahaa ee furtay mandiqada barakaysan ee shaam wuxuuna ka mid ahaa raggii uu aadka u jeclaa nebiga salaallahu calayhi wasalam sida laga wariyey hooya caisha radiallaahu canha wuxuu ahaa nin xikmad badan ammaano leh sidaba uu kaga marqaati kacay nebiga وأمين الأمة عامرها الزاهد أهل الإخبات ما كانت تخدعه الدنيا بزخارفها المختلفات khilaafadii abuubakarna wuxuu ahaa mas-uulkii baytulmaalka muslimiinta isaga ayaana u qoondeeyey abuubakar bil qoys ahaan ku filan si uu shaqada islaamka ugu gacan banaanaado howlaha ganacsiga ee uu horay ugu jiri jirayna u soo xiro kadib furashadii dhulka shaam wuxuu cumar ibnulkhadaab radiallaahu canhu jeclaystay in abuu cubaydah uu ku soo celiyo madiina laakiin wuxuu abuu cubaydah codsaday in loo daayo ku dhex jirka walaalihiisii jihaadka iyo halganka cumar ayaana tanaasul u sameeyey isagoo konton iyo siddeed sano jir ah ayuu abuu cubaydah wuxuu ku geeriyooday dhulka shaam wuxuuna ka mid ahaa saxaabadii ku shahiiday daacuunkii camwaas ee shaam ka dilaacay sannadkii siddeed iyo tobnaad ee hijriyada
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa lagu yaqaanaa muslimiinta ku nool waddanka muritaaniya marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan waxaana ah warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye dadka reer murataaniya ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey bisha barakaysan ee ramadaan waxayna aad u jecel yihiin inay saacado badan ku sugnaadaan masaajidda halkaasi oo lagu qabto duruus maxaadirooyin iyo fadhiyo aqooneed kuwaasi ay kormeerayaan culimada waaweyn ee dalkaasi muslimiinta murataaniya ayaa caan ku ah xifdinta qur-aanka kariimka iyadoo dugsiyada lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ay ku baahsan yihiin dalka oo dhan taasi oo ka dhigtay dad aad u tiro badan oo ku nool waddankan carbeed inay xifdisan yihiin qur-aanka kariimka reer muritaniya ayaa u dareera masaajida kahor salaada duhur halkaasi oo ay ka bilowdaan muxaadirooyin iyo dowrooyin kuwaasi oo socda ilaa salaada casar kadibna ay bilowdaan muxaadirooyinkaasi iyagoo socda ilaa saacad ka hor wakhtiga afurka duruusta iyo muxaadirooyinka ka socda masaajida waaweyn ee magaalada caasimadda ee newyogshood ayaa lagu magacdaray rawdatu siyaam dadka ayaana si aada u qaabila iyadoo dhammaan kanaalada iyo idaacadaha gaarka loo leeyahay ay si aad ah u xiiseeyaan inay maalin walba tebiyaan warbixinnada ku saabsan nuxurka muxaadirooyinkan dadka reer muritaaniya ayaa aad ugu dadaala inay habeenada bisha ramadaan ay ka qayb galaan salaada taraawiixda oo dhan waxaana inta badan masaajida dalka lagu dukadaa sideedda rakacdood iyadoo qur-aanka kariimka la khatimo habeenka toddobiyo labaatanaad ee bisha halka imaamyada masaajida qaarkood ay aad ugu dadaalaan in bisha laba jeer ay khatimaan qur-aanka inta lagu guda jiro bisha ramadaan warbaahinada dalkaasi waxay aad ugu dadaalaan in ay inta badan tabintooda u qoondeeyaan barnaamijyada lagu soo marti qaado culimmada waaweyn iyo fuqahada dalkaasi iyadoo ay dheer tahay tartamada gaarka ah ee bisha barakaysan iyo baahinta dhammaan muxaadarooyinka ramadaanka ah ee ka baxa masaajida kala duwan ee dalkaasi afur jimaaci ayaa lagu sameeyaa masaajid badan dowladduna waxay ka qayb qaadanaysaa dhaqaalaha lagu afurinayo dadka ku sugan masaajida qaar inkastoo dowladda dalkaasi ay tahay mid dimuqraadi ah oo shareecada islaamka ku dhaqmin iyadoo qof walba oo wakhti u helo uu ku afuro gudaha masjidka hay-adaha samafalka ee muritaaniya ka jira ayaa soo kale kormeera nidaamka afurka jimaaciga ee lagu qabto fagaarayaasha iyo meelaha ku dhow isbitaalada halkaasoo sannad walba lagu dhiso cooshado lagu diyaariyey afur bisha barakaysan ee ramadaan si ay gabaad ugu noqdaan dadka fuqarada masaakiinta iyo socotada dhallinyaro badan oo iskaa wax u qabsaa ayaa deeqo ka soo ururiya dadka samafalayaasha iyo kuwa deeqaha bixiya si ay ugu diyaariyaan teedhooyinka wax kasta oo qofka sooman uu u baahan yahay inuu ku afuro oo ay ku jiraan cuntooyinka iyo suxuun kala duwan dad iskaa wax u qabso oo isugu jira dhallinyaro iyo haween ayaa cuntada ku diyaariya xarumaha jamciyaadkooda ka hor intaysan u daabulin xerooyinka afurka ay samafalayaashu u diyaariyeen dadka sooman oo u badan dadka musaafuriinta ah kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah gobollada dalkan ayaa ku kala duwan cuntooyinka la isticmaalo ramadaanka ayadoo bulshooyinka dalkaasi ay isku dhiirigeliyaan isticmaalka cuntooyinka ay dhaqanka u leeyihiin dadyowga waddankaasi ku dhaqan inkastoo casrigan dambe ay ku soo badanayso raashin sijilaysan ee la warshadeeyey cuntooyinka ugu caansan ee bisha ramadaan ayaa ah waxa loo yaqaano tijne oo ah hilib lagu kariyey baradho iyo basal saliid lagu shiilay waxaana cuntada loo arkaa inay tahay midda ugu isticmaalka badan bisha barakaysan ee ramadaan ayadoo la cuno salaada taraawiixda kadib bisam ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah cabitaanada ugu muhiimsan ee bisha ramadaan laga waayin miiska cuntada ah iyo hoteelada muritaaniya gaar ahaan qoysaska daqligoodu yar yahay waxaana loo yaqaanaa cabitaanka dadka saboolka ah cabitaanka bisam ayaa laga sameeyaa geedka loo yaqaano hibiskas kuwaasi oo lagu sifeeyo muddo cayiman kadibna waxaa lagu macaaneeyaa sonkor yar waxaana loo isticmaalaa sida casiirka oo kale bulshada dalkaasi muritaaniya ayaa aad u daneeya inay bisha ramadaan qaabtaan bandhigyo ay ugu gol leeyihiin inay agabka asaasiga ay qiimo jaban ku iibiyaan iyadoo ay u sii dheer tahay in si bilaasha loo qaybiyo alaabo badan iyo raashin loogu deeqo dadka danyarta ah bandhigyadan ayaa laga furay fiidnimadii khamiista caasimada new yorkshod iyo inta badan magaalooyinka waaweyn ee muritaaniya halkaasi oo lagu soo gudbinayay mashaariic tabarucaad ah oo raashin loogu qaybinayo dadka danyarta ee ku nool dalkaasi
سبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله